magaalada kismaayo ayaa waxaa maanta laga dahfuray shirka socdaalka sare u qaadista tabcashada beeraha waxaana dahfuray madaxweyne ku-xigeenka labaad ee dowlad goboleedka jubbaland shirka ayaa waxaa soo qabanqaabisay wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalk soomaaliya waxaana kasoo qaybgalay xubno ka socday wasaaradaha beeraha dowlad goboleedyada dalka qaar ka mid ah wasiirada wasaaradaha beeraha iyo waraabka dowlad goboleedyada dalka ayaa waxay ka wada hadleen muhiimadda ay leedahay in bulshada lagu dhiirigeliyo tabcashada beeraha socdaalka sare u qaadista beerashada iyo ka hortagga cim- isbeddelka cimilada oo kaasoo noogu soo bilowday dowlad goboleedka aan dariska nahay ee galmudug waxaa inoogu xigay koonfur galbeed hadda maanta waxaan taagan nahay jubbaland waxaa sharaf weyn inoo ah inaan maxaa la dhihi jiray aan si fiican ugu wada shaqeyno socdaalka kaasoo aan uga hadlaynay sare u qaadista iyo tacbashada beeraha Eh, anoo warkayga soo koobaya waxaan leeyahay eh, de- s- wax- muxuu ahaa wasaaradaha eh, sectorkan ku wada midaysan inay maxaa la dhihi jiray ay sare u qaadaan wax soo saarka waddanka sida aa ogtihiinbo eh, galmudug oo lagu yaqaanay muxuu ahaa ii sheeg waxyaabo kale hadda waxay usoo jeesatay inay nagula tartamaan wax soo saarkii iyo beeraha marka waxaan leeyahay maadaama galmudug oo dhinaca kale aan ku ogeyn ee hadda nagula tartamaysa inay nagula tartanto eh, wax soo saarkii eh, beeraha waxaan leeyahay annagana dadka nagu dadka eh, waxaan u malaynaya hirshabeelle iyo jubbaland waa dadka ugu soo wax saarka badan markii laga hadlaayo eh, eh, arrimaha beeraha iyo wixii la midka ah runtii aadan ugu mahad celinaa reer jubbaland een, sida wanaagsan ee runtii ay mar kastaba beeraha iyo xoolaha iyo badiba een, aad ugu dadaalaan laakiin waxaan leenahay dhulyago kale wax soo saarkooda yar yahay hataa inay iyaga wax gaarsiiyaan marka sidaas aawadeed innaga haddii aan nahay galmudug runtii wax soo saarka waa loo soo jeestay een, waxaanaad arkaysaan sometimes diyaaradaha muqdisho imaanaya iyagoo laga soo dejinaayo qudaartii een, oo aan gaalkacyo iyo guraceel iyo dhusumareeb iyo xelaal iyo cabudwaaq aan ka keennay Een, marka sidaas aawadeed waxaan isku dayi doonaa qudaarta ka go-da jubbaland naftarkeeda inaan mararka qaar soo gaarsiino hadduu ilaahay idmo madaxweyne ku-xigeenka labaad ee dowlad goboleedka jubbaland oo daafuray shirka ayaa waxa uu ka hadlay sida bulshada ku nool jubbaland oo ay ugu go-an tahay tabcashada beeraha maanta waxaan soo dhaweynaynaa aada u taageeraynaa haddaan nahay dowladda jubbaland shacabka jubbaland dhammaan reer jubbaland in barnaamijkan tacba- tacbashada beeraha badda xoolaha waa isku xidhan yihiin saddex aan kala harin waayo kalluunka beeraha iyo xoolaha sababtoo ah meelaha lagu bahay bax waayo maraykan waxaa saldhig u ah aradaha iga badasa maraykan california mee meesha ugu barwaaqo banteed maraykanna california laga masruufaa soomaaliya jubbaland baa laga masruuf jiray waa la ogyahay annaga california soomaaliya annaha waxaan rabnaa inaan wax soo saarka dhinac walba ku horumarno xoolaha koob baan ka nahay beeraha koob baan ka nahay badda ugu dheerna dowlad goboleedda la xisaabtama annagaa leh marka gacanana laku siinaa soomaaliya masruufno wax walba quureynaa waxaan waa ogolnahay laakiin gacanna la siiyo federaalka garabana laku siinaa beerii lasoo baxno badii lasoo baxno xoolihii dhaaqano maanta aad iyo aad farxad baan aan rayraynayaa shirkaanna waa taageeraynaa oo mideynta istaraatiijiyada beerashada wax soo saarka waa soo dhaweynaynaa inaan wax soo saarka soomaaliya saldhigu noqonana waa rabnaa wasiir dowlahana waxaan ka codsanaynaa kuna ammaanaya sida xogta badan ugu hayo jubbaland codsigan waxa waaye saldhigii wax soo saarka soomaaliya inaad jubbaland ka dhigto annana waxaan diyaar u nahay soo dhaweynta iyo martigelinta diyaar baan u nahay